Dhismo masjidka Al Sunnah magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland ayaa waliba uu sateegaya heershey dhata amaba shubshe in ka horeeye kaas oo dhismahan galanta ka hayanga culma u diinta magaalada Hargeysa haanas oo marwalba ay inteegayinga sidii ay ku qayb qaadan lahaayeen dhismo masjidkan dhismo masjidkan yaa waliba kaalin weyn ka laha dhismishe dadka muxsiniinta ee shalnool dalka iyo binaanshe haanaas oo hasku aruuriyen beesada laka dhisahaya masaajidkan iyadoona weli yehersanta beese kale oo loo baahanya in markaasi laka dhammaystira waxaana ku mid ah culmaa u diinta magaalada hargeysa ee galanta kahaya dhismo masjidkan ayaa sheegay in heer fayl usu marahaya dhismo masjidka bulshadana soomaaliyeed lanka baahanya in iyo beesadiyo kabasadan dhismo masaajidkan maadaama us aya beydkii alla meelo beesada lakibiyowna yeeta meelan ku wanaagsan beydka alla waxaanu siyaaro waxa weeyaan aanu ugu kuurgalayno heerka uu maraya masjidu sunna aanu ku nimid mashruucan khayriga ah ee dhismaha masaajidka weyn ee masjidu sunna waxa wax ilaahay loogu mahadnaqa ah inuu meel fiican marayo ee kala badhna uu inoo hadhay sidaa darteed waxaanu jecel lahay saaka dadkii muxsiniinta ahaa ahlu khayrka ahaa ee ka soo qayb qaatay inaannu tusno uguna bushaarayno wixii ay bixiyeen heerka ama meesha uu gaadhay una ducayno dadka kale ahlu khayrka ah ee wanaagga jecelna inaannu ugu baaqno inta dhiman inay dhammaystiraan marka ugu horraysa dadkii ahlu khayrka ahaa ee ka soo qayb qaatay ee heerkaa soo gaadhsiiyey waxaannu ugu ducaynaynaa dadkii waalidiintoodoo dhintay ula niyooday ilaahay subxaanahu wa tacaala waalidiintoodii allah u naxariisto qabriga allah ugu nuuro jannatulfirdowsi laclaa allaha ku casuumo masaajidkii sunna maanta meel lagu farxa ayuu marayaa cidda u sugaya waa idinka ee cid kale ma aha nin walowba wixii awooddaada ah uhur waa halkii ugu habboonayd ee hantida iyo xoolaha lagu bixin lahaa adduun iyo aakhirabana ilaahay waa idinku barakaynaya halkaa waxaad ku bixisaan hore sidaan u xusayna waa xarun diiniya oo soo jireena oo cilmi iyo cibaadaba lagu camiray lagana faa'iiday iminkana intii in ka badan laga faa'iidi doono waxa weeyaan ku soo dhaqsada dhammaystirka mashruuca khayriga ah ilaahayna subxaanahu wa tacaala ajarkiina jannatulfirdowsa allaha ka dhigo wsala allahuma wslm cla nabiyina muxamed wcla alih wsaxbi wslm walxamdu lilaahi awala waakhir alxamdu lilaahi wakafaa wasalaamun calaa cibaadihi aladiina astafaa wabacdu ugu horayn dadka muslimiinta ah meel kastoo ay joogaan waxaan ku salaamayaa salaanteena qaaliga assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu saaka sidaa mashaayikhdu ay sheegeen waxaan joognaa masjidu sunna magaaladii hargeysa gaar ahaan xaafadda xeraawur masaajidkaas oo ah meel soo jireenna sidaa sheekhu sheegay in fara badan khayr iyo dacwad lagu soo waday midhihiisana loo aayey oo ummadda nafci fara badan gaadhsiiyey maanta wa idinkaa arkaya masaajidka dhismihiisu halka uu marayo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaynu u weydiinaynaa dadkii akhyaarta ahaa ee ahlulkhayrka ahaa ee ka qayb qaatay heerkaa soo gaadhsiiyey hadday dalka joogaan iyo hadday dibadda joogaanba in ilaahay subxaanahu wa tacaala jannada ugu bedelo ciddii waalid u bixisay iyo ciddii cid ka xanuunsanaysa caafimaad ugu niyootay iyo ciddii ilaahay inuu ku karaameeyo adduunyadeeda iyo diinteedaba ilaahay uu ku karaameeyo u niyootay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u aqbalo sadaqaadka iyo khayrka ay bixiyeen